waa mahadsan tahay maxamed cabdi wararka naga helay aan ka helayno magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in haatan madaxda ugu sarreysa hogaanka ahlu sunna waljamaaca ee horey ugu biiray maamulka galmudug ee kulan deg deg ah ku leeyihiin xarunta inji ee caasimada dhuusamareeb ee magaaladaasi shirka ayaa maxamedo waxa ay kaga hadlayaan soo xilista baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka galmudug iyo jadwalka ay maanta soo saareen xubnaha guddiga farsamada iyo maamul sameynta ee doorashada galmudug oo ay dhowaan magacaada wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya maanta waxaa xusid mudan in guddiga maxamedow ay magacaado wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ee loogu talagalay maamul sameynta maamulka galmudug in ay soo saareen jadwalka sida ay sheegeen doorashada madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka soo xulista baarlamaanka iyo sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka doorashadiisa jadwalkaas ayaa hogaanka ahlu sunna oo aad u salagsan yihiin waxay haatan ka leeyihiin kulan degdega kulanka waxaa kusugan madaxda ugu sarreysa hogaanka ahlu sunna oo ka mid yahay macalin maxamuud cabdirasaaq al ashcari iyo sheekh maxamed shaakir cali xasan oo ah madaxa xukuumadda maamulka galmudug oo dhowr jeer dhaliilo ka muujiyay habka dowladda federaalk soomaaliya ee wax u wado waxaa warar qaarkood la helaya ay sheegayaan in kulankaasi ay qeyb ka yihiin xubnaha guddiga maamul sameynta iyo farsamada ee galmudug oo horey u magacaabay maxamed shaakir cali xasan kadib markii khilaaf uu dhex maray dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka galmudug guddigaas oo maalmihii lasoo dhaafa aanan shaqaynayn ayaa la sheegay in caawa kulanka ay qeybka yihiin islamarkaana lagala hadlayo in dhankooda ay bilaabaan soo xilista baarlamanka maamulka galmudug warar qaarkood la helayn waxa ay sheegayaan in markaasi xubnaha iyo weliba hogaanka ugu sarreeya ahlu sunna waljamaaca ay soo saaraan warar la xiriira sida ay u arkaan go-aankan ay qaatay dowladda federaalk soomaaliya ee ah in markaasi guddiga ay jadwalka si toosa u diyaariyaan waxaa jirtay in horey dhowr mar wasiirka arrimaha gudaha soomaaliyana uu soo bandhigay in hogaanka ahlu sunna ee dalbadeen soddon iyo shal xildhibaan sidoo kale maxamed shaakir cali xasan oo madaxa xukuumadda maamul galmudug ka mid a madaxda sare ahlu sunna uu dhankiisa sheegay in ay doonayaan in la siiyo soddon iyo shal xildhibaan taas oo qeyb ka ahayd heshiiskii dowladda federaalk soomaaliya iyo ahlu sunna ee wadagaleen marka dhibaatada ama culeyska siyaasadeed ugu badan ee galmudug haysta waxaa hadda qeyb ka ah oo culeysyada ugu badan ee dowladda federaalk soomaaliya kala kulmaysaa hogaanka ahlu sunna oo ka aadan in la siiyo soddon iyo shal xildhibaan oo baarlamaanka cusub oo maamulka galmudug ha yeeshee u muuqato in dowladda arrintaas ay dheg jalaq u siinin islamarkaana jadwalkii doorashada ee maamulka galmudugba maanta lasoo saaray